kulanti wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba kuna soo dhowaada barnaamijka haweenka iyo qoyska oo aan toddobaadkan ku soo qaadanayno xaaladda carruurta iskoriska ah iyo waxa qaar ka mida ay ku taamayaan inay mustaqbalka noqdaan waxaa jira carruur badan oo soomaali ah oo aan tiradooda la ogeyn intay rasmiyan la eg tahay oo aan haysanin hoy daryeel iyo waalid damaanad qaada noloshooda qaar badan oo carruurtaasi ka mid ah waxay noloshooda ku dabaraan inay qashinka ururiyaan cunnada ay cunaanna waa tan reerreebka ah ee ka soo harta makhaayadaha ku yaala agagaarka ay joogaan haddaba barnaamijka haweenka iyo qoyska ayaa la hadlay qaar ka mid ah carruurta derbiya jiifka ah iyo kuwa iskoriska ah ee ku nool magaalooyinka baydhabo iyo boosaaso anigoo ah saciid miris ibraahim oo ku dhashtay degmada baydhabo nololaan atanta la fadhiimay qasabay daryeelaanta walaalnyo daryeelaanta i may qasabay shagalaanta i daruufta hata walaahi nolola samayn dibraan oo id id oo adamaanaha shankun hayal intijey tumishanto hayal sida weel oo oday aabbo walma leensiyan siciid waa hore ayuu ka haray barashada qur-aanka iyo sidoo kale cilmiga maadiga ah lamaadioo horan dhekada jaray laakiin hata ma dhekadaw hata walana qobodow male baagamundi aa dogdadhamati ilaahinaraysa doga nool walaalnyoga nool awkay walaahi lang oo shaksi oo isku shagaysada wad eed eed walbiyungan gabaana laakiin walaagasna ilaahay oroodiisa la geelay horta maadada koowaad walaa nambaana ilaahay oroodiisa la geelay waayo hata walwilba oodha kiinsiifaayona geerata lankoo labaatan jare ah khaasatan mustaqbal reer inana walwilba weeldhadofade hibilow ay dhali sayida dhali ah ileeg nololan inana kadhaa jaraleymae lakadhaabo marka uu koolada dhuuqo ayaa siciid waxa uu galaa duni isaga u gaara oo sida uu inoo sheegayo uu aada uga bogo wallaahi mudana kooladaana dhuuga herbaydhow dhanban dhaa gadlooy oo kale imbahaasa dareegay dadka ma yaraayana koodhistuu weeraayana laakiin ana jadwalkay maqaldan waana sahnye siciid keli kuma aha nolosha koolla dhuuqnimada waxaa kula jira dhallinyaro kale oo isaga la mid ah oo ay waayuhu isugu keeneen noloshan adag ee ay ku jiraan dhallinyaradaasi waxaa ka mid ah magaaga horta aliye dheere inta horta muruganay haysad dadkuno inta rogan argayde lan wala qab male dadyodo inta murog anasheede hato aaday dhimati hoobaan hatu wala qabade ere malqaba intinagado dadka dhow masaakinta dhow may fadaay walse noolale hata may gadibire miilkaas anaseeda koole loo gadaa hata markan inta may kuweelahae shaqadahon waalidkay iyo dhon aawkay beselnool aawkay gaargaanka shagee amee garabsi siiba garab isiifaday
marka uu koolada cabbo amaba uu jiido waxa uu galaa duni kale hase ahaatee sida ilmo kasta oo kale waxa uu leeyahay hami uu ku taamayo inuu mar uun uu gaaro ila iyo waa wada garbadoorog wada garbado keeni kismaayo wiligeedaseen isinay kaseede amantii anagado watameewa anatuman baana dhanti dharliingado dhalanheerada dhiijey yafaday dadkeena ma yara lahay walaalayaala wala baridi siduu saaso ana walifadaasaysiya markaan ana too basheenay maalgaban iyo dhika eermigaal iyo dhika baawar isaara madaxweyne nagdo dadka dhan may fadaay meelbacna seeda la iisha sheeg
asalaamu calaykum magaaga faysala dheere aaday awkay dhimadeen waalma haysana nolol waybay gasabtay intii onaytay ontukooy onaytay derjiifnimo gala onaytay walna haysan gashinkaas kaabsade aye walwelbes kaabsade rereebkii onaytay dadka rereeban iska aame sadiido kun lamado kun waliana hel rereebka gade aye shanto kun ogana gashinkaas gaada koolig gade hatuwa intionayte dhagangelinninisuubiyo walaalnyoganatin intionayte walnanasiyo onayte meel haruungenini jeeyo walnana baro iyo fadaani intaasa fadaanunaata duruufaha haysta carruurta gaar ahaan kuwa iyaga iskoriya ayaa ah mid isku mid a magaalada boosaaso waxaa ku nool carruur badan oo siyaabo kala duwan noloshooda u dabara kuwaas oo ka shaqaysta goobaha lagu iibiyo qaadka qaar ka mid a carruurtaasi ayaa la hadlay wariyaha v o e da ah ee boosaaso yuusuf maxamuud yuusuf magacaygu waa abdiraxmaan xasan cabdi haye cabdiraxmaan halka maxaa ka qabataa halkan waxaan ka qabtaa shaqola'aan iyo belidaran waxaas baa oo u imaaday halkan wuxuu u imaaday garaabadan iyo bedada dare inaan aruursado garaabadan iyo bedada dare inaan aruursado danta wuxuu hadda wuxuu kulfaysaa inaan shaqa rasado sidee noloshaada u maaraysaa marka noloshada waxaan u maaray yani inaan mustaqbaleysto oon hooyaday iyo aabey waxaan u taro weligaa iskuul ama dugsi ma dhigat may dugsi weligaa ma dhigan ama iskuul may way waalidkaa ma nool yihiin waalidkay waa waa nool yihiin laakiinse aabey wuu dhintay hooyadaa baa nool hooyo maxay qabataa hooyaday xaafadda isu joogta koolada aad hadda afka ku haysid markaad dhuuqdid cabdiraxmaan ee maxaad dareentaa markaan dareema meelaha baa iskaga mashquula steam iyo waxa iyo badidara waxaas iska dareema markaa koola aan caabo wadamada waxaa iskaga mashquula dad qurux badan ee isawirma waaka xaggee ka heshaa koolada dhuuqday yaa lacagta ku siiya miyaad iibsataa mise ee, meelahaas unbaa ka heshaa waan iibsadaa laakiin markaan iibsanaya lacagta ee garaabo dhulka iyo balada meelaha aan ka aruuriya ma jirnaa marka eh, inaad la kulantid eh, dhibaato ku soo gaadha intaad eh, koolada dhuuqayso haa way jirtaa laakiinse dhallinyaro badan ayaa jirta oo dhagaxaan isku dhufano oo dhalaan iska taagno wax walba aan isku dhufano intaasoo dhibaato ayaa soo gaartay Dhibaato- dhibaatooyinkaygana ma yaro way badan yihiin intaasoo dad ayaan dhibaato u soo gaaray daqarkayga ma yaro waa ka ilaa halka ayaa daqar igu soo gaartay Een, dhibaatooyinkaygana ma yaro sidee marka noloshaada u dabartaa xaggee ka heshaa eh, noloshan iyo cunooyinkaa meesha ka hesho aniga markii raashinka aan cunaya meelaha raashinka la reerab iyo badada daran waxa ayaan raarsadaa raashinka la reereebo oo maqaaxiyaha haa iyo waxa ayaan raarsadaa
Eh, ma jeceshahay eh, arrintan koola dhuuqnimada inaad eh, ka baxdid oo aad wax barato haa waan jeclahay magacaaga sheeg anadaaldaanimgay ana tiirargaanti Haye, hanadow eh, halka maxaa ka qabata waa ka shaqaysaa maxaa kugu khasbay inaad eh, kooladan dhuuqda hanadow damba i geysa iyo duruub waa kaasa ninkaasa hadle ani intaan ka shaqaystaa ani garaabaan ka shaqaystaa lacagta koolada ku dhuuqda xaggee ka heshaa
waa garaabaan ka shaqaystaa haa waa ka garaawada qaad aan ka shaqaystaa Eh, weligaa iskuul ama dugsi ma dhigat maya duruub leeb i geys markaad koolada dhuuqda hanadow eh, maxaad dareentaa wax kastan dareemaa wadaman qurqurac badan aan dareemaa maxaa dhibaha ku soo gaara marka intaad koolada dhuuqaysid daqar aad iyo aad u weyn inay soo gaaro haa dhallinyarada kale ee koolada kuloo dhuuqa marmar mis dagaashaan oo nabarra mis gaarsiisaan waa isgaarsiin lafan ku fiiri laf wax kale iska dhaaf adiga waa kaasa marka isdilin isbitaal waa kana waa lanoo geeyaale iyo maxkamad maxkamad dhihin stationkan labadaana kii lasoo xiraan arkaa mase waa lanoo soo dina mase waa lanoo laba xiraa maxaa kugu khasbay noloshaan daruuf ya shaqo la'aan waxbarasho la'aan caafimaad la'aan ma haddii dugsi dugsi haddii lagu oo aad waxbarasho heshid dharka lagaa bedelo ma jecesha inaad ka baxdid kooladan aad dhuuqaysid wallahi waa ka baxaa waxaa jira goobo aan badnayn oo lagu xanaaneeyo carruurta agoonta ah iyo kuwa danyarta ah kuwaas oo ay intooda nasiibka u yeelata ay kaga badbaadaan nolosha darxumada huwan ee ay ku nool yihiin carruur badan oo soomaaliyeed goobahaasi waxaa ka mid ah xarunta cumar bin khidaab ee ku taalla magaalada baydhabo ibraahim macalin xuseen waxa uu ka mid yahay joogayaasha xaruntaasi waxay joogtaa saddex boqol iyo labaatan ahayd adugu inta yani labadii oo wax la barayo ilaa ugun secondary ka dhamaysanayo meeshu joogayaa waxaan ugu qabanaa saddex jir iyo meelahaas la qabanaa shan jir camal ilaa uu gaarayo daada adugu iyo tobanka iyo meelahaas meesha waxaa una keenaa ilmo oo dee agoona oo hablooda dhintay iyo iyo hooyadu dhinteen waa la keenayaa agoona idu laftigeeda dee xiriir bay iska tahay in la helo maxaa yeelay waxay rabtaa un iyo wax in wax la baro waxbarashadaas waxay ku xiran tahay dee kharashaad bay ku xiran tahay masalana waa culus tahay marka ciddii nasiib u heshana dee waxa waaye mar hadda hadduu aabiis dhintayna waa agoon haddii aabiis iyo hooyadiis dhintayna waa agoonle marka nin aan agoon ahayn oo aabiis dhiman lah dee dee hay-addii meesha markaas oo u wantay oo waagii burburkaan ilaa hadda ay waday oo in agoon lagu xanaaneeyo umay u samaysay marka saas hawshooda hadda ay ku socotaayoo saasaa lagu wadaa marka caruurta agoonta ah een, ma adinka dad u dira oo soo ogaada oo lo- sidaasaa lagu keenaa mise waalidiintooda iyo dadka ehelka ah ee kale ee nool ayaa xarunta keena waa dee waxa waaye meesha meel aqoonada day tahay baahina iska jirto dee wadanka de burburka waagii sagaashan labadii markaas un hay-adihii samafalka meelaha ordi jireen hadda say wax u qaban karaan meesha wax ka qaban karaan baa loo soconayay hay-adan xuneyn oo horda haysana ee markaas iyadana dee waxay diyaarisay oo la sameeyo kacb camal markii hore kacb ay ku bilaabeen markii dambena aqoomiya tirada ka batay wixii dhimashadii xadhaaf noqotay marka aqoon ahaana marka loo bedelay deida waaba ka furan tahay oo mudday furan tahay markaas hadda sano ku dhow lahay dadka ma yaqaaniin oo waaba imaanayaan aqoondaas hayna haddii wax jiraan haddii fursad la helo laga soo sheego marka meel aqoon haddii wadanka waa taqaanayo aqoon yar kuma jirta aqoon dhisaa badan tahay marka xaaladda saas saasay iska tahay waxaad markaa ii sheegtaa caruurta maxaa la baraa tusaale ahaan marka ugu horeysa caruurta laydin keeno iyagoo yaryar maxaa la baraa horta horta anaga wadanka dee canuga marku dhasho adig kaaba kasoo qaata aad dhashay marku dhasho hadaada lixdan sano todoba sano u gaaro sooma inaa qur-aanka geysido horta la baro qur-aankii wax laga baro horta subaxdii hore galabtii subaxdii hore iskuol bay dhigtaan iskuol caadi magaalada dee soomaaliya waxbarashada ka socoto bay reeb ka yihiin galabtiina qur-aanay bartaan waxaan taas dhaafisan oo dee ninkii markaas wax iska bartaa ku dhamaystana de meelhiis kale soo doonan karaa khamiistiina duuradii markii lagabaado casar markii la gaaro xoogaa xaafadihii ay kasoo jeedeen bay uhoyanayaan si ninkii waalidkiisa noolo hooyadiisa noosho iyo ninkii qaraabo kale iskala joogo xoogaa usoo joogo oo haddana galabtii jimcaha habeenkiisa usugaysa haddana way soo uhoyanayaan inkastoo uusan tiro rasmi ah sheegin haddana muddadii ay xaruntaasi furayd waxaa ka aflaxday arday fara badan oo u shaqo tegay goobaha kala duwan ee laga shaqaysto ee ku yaala gudaha dalka sida uu mar kale sharaxayo ibraahim waxaan u malaynaa shan iyo toban sano ku dhawaad inaan joogo laakiin waqtigeena waa shaqeynaysay dad badanna waa ka baxay waxbay barteen insha allah haddana kuwa ku jiraan waa sidoo kale ayagana haddee baniaadanka iska isku mid maho nin waxa waaye un tabartiisu turjumayo waxbarana asdira nin waxbarashada sida usaanayso wasakaatega meelihiis kale farsimayahaan iska noqona makaanigu noqona nina waxbarashadaas ku muntadahay oo iska barana markuu xoogaa dugsiga gaaren hadduu jaamacadii awoodi waayana dee in macalin kalau helaaba oo iska hoosaada dugsiyada hoose u dhigi karo saasuu isaga shaqaysanaa marka dad badanaa ka baxay oo ka aflaxay dad badan haddii waa iskaga tegeen hadda sidii qofka ilaahay berigii usoo umay ugu talagala laakiin dad badana maasha allah hadda liibaanada meelaha ka shaqeeya macalimiina oo meelaha ku jiro ganacsado iska dhakhaatiir ah intaas ayaan dhegaystayaal kusoo koobaya barnaamijka haweenka iyo qoyska ee toddobaadkan waxaan ku soo qaadannay carruurta iskoriska ah ee noloshooda dabara innagoo si gaarana u eegaynay kuwa ka dhex maasha suuqyada magaalada boosaaso iyo gudaha magaalada baydhabo intaan mar kale kulmayno waxaan dhammaantiin idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo